فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhow xawareysiyada oo wakhtigan oo kale aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada caawa aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah soomaalidii oo dib uga soo guuraysa waddanka turkiga oo ka mid ah wadammada sida aadka ah ay u aadeen soomaalida maxay tahay sababta waxaan caawa idiin soo gudbi doonnaa ganacsato iyo dad kale oo turkiga tegay oo ka waramaya asbaabaha soomaalida ugu yaraatay waddankaas duuliye ka tirsan shirkadda duulimaadyada qatar oo ka sheekeeyey khatartii ay ku galeen hawada soomaaliya farmaajo iyo siyaasiyiin mucaarad ah oo muqdisho ku soo wajahan maxay qorsheenayaan xog ayaan idinkaga haynaa jufo ka tirsan beesha saruur oo nabadoon ku dhaqa sharciga alle ku dooratay deegaan ka tirsan mudug odayaasha dhaqanka beesha iyo waaliga mudug ayaad caawa dhegaysa doontaan dumar dhigta qaar ka mid ah maraakista haweenka ee degmada saakow oo dooro loo soo xiray odayaal dhaqan iyo haweenka oo ka warbixinaya waxyaabaha ay qaateen ayaad dhuuxa ku maqli doontaan
هو السامي لدين عظيم هو السامي waa hagaag dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyadoo faahfaahsan haddaan ku bilowno dhacday inaga soo gaaraysa dhanka iyo gobolka shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa ay qarax ka fuuliyeen deegaanka shalambood iyagoona la egtay fariisin ay ciidanka dowladda federaalka ah ku leeyihiin deegaankaas waxaa la soo warinayaa in halkaasi uu jiro khasaare ka soo gaaray ciidanka dowladda federaalka walow aan faahfaahin dheeraada laga helin
لدين عظيم هو السامي barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan ku guda jirnaa duuliye ka tirsan shirkadda duulimaadyada qatar ayaa wuxuu ka sheekeeyey khatartii ay ku galeen hawada soomaaliya markii ugu horeysay dowladda yar ee qatar ayaa ka sheekeysay halis weyn oo ay ka badbaaday mid ka mid ah diyaaradaha shirkadda duulimaadyada qatar airways taasi oo qaab caalami ah uga shaqaysa dunida wakaaladda wararka u faafisa qatar oo loo yaqaano qaana oo soo xiganaysa bayaan ka soo baxay shirkadda qatar airways ayaa sheegtay in mid ka mid ah diyaaradaheeda ay ku sigatay in ay ku dhacdo diyaarad laga leeyahay dalka etoobiya diyaaradda oo nuuceedu ahaa boin zeben eid zeben ayaa qarka u fuushay in ay burburto kadib markii ay ku soo dhowaatay diyaarad rakaab ah oo laga leeyahay dalka etoobiya muuqaal kooban oo la baahiyey ayaa muujinaya qaabka ay labada diyaaradood khatarta u galeen maxamed al shebaan oo ah duuliyaha diyaaradda qatar airways ayaa sheegay in halis weyn la kulmeen xilli ay ku guda jireen duulimaad ay ku wajahnaayeen dalka uganda balse iyagoo maraya hawada soomaaliya la siiyey awaamir khaldan arrinkaasi oo sababay in ay halis galaan rakaabkii diyaaradda hawada soomaaliya waxaa isbuucyadii lasoo dhaafay ka jiray xiisada u dhexeeyey maamulada muqdisho iyo hargeysa kuwaasi oo awaamir iskhilaafsan siinayay diyaaradaha hawada isticmaala فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
barnaamijka dhuuxa wareysiyada qeybihiisa hore ayaan dhegaystayaal weli ku guda jirnaa waxaan idiin soo wadnaa xaflad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug taasi oo jufo ka tirsan beesha saruur ay nabadoon ku caleema saaratay balse markan aynu aadno magaalada muqdisho farmaajo iyo siyaasiyiin mucaarad ah ayaa waxa ay ku soo wajahan yihiin magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xasan sheekh maxmuud oo ah hogaamiyaha dowladda federaalka ayaa wajahaya cadaadisyo siyaasadeed oo aada u xoogan kadib markii ay mucaaradeen siyaasiyiin miisaan culus leh ila wareejo ayaa sheegayay in moxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee dowladda federaalka iyo ra-iisul wasaarayaal hore ay ku soo wajahan yihiin dalka si ay qayb uga noqdaan guluf siyaasadeed oo ka dhan ah damaca xasan gurgurte abaabulka kulan ballaaranna oo ay siyaasiyiintani ku yeelan doonaan muqdisho iyo garowe ayaa socda balse lama oga in xasan sheikh uu faragelin ku samayn doono kulamadan iyo in kale farmaajo iyo shariif sheekh axmed oo labaduba ah xildhibaano ayaa la filayaa in ay xaadiraan kulamada baarlamaanka ee looga doodayo ajandaha muranka badan dhaliyey ee wax kabeddelka wax loogu yeero dastuurka dowladda federaalka
سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي
waa tahay barnaamijka dhuuxa wareysiyada qeybihiisa hore ayaad weli maqlaysaan halka uu idinkaga imaanayana waa raadiyaha alfurqoon waddanka turkiga ee dhaca qaaradaha aasiya iyo sidoo kale yurub wuxuu ka mid yahay wadamada shantii sano ee lasoo dhaafay sida aadka ah ay ugu qulqulayeen soomaalida laga soo bilaabo sanadkii labada kun toddobiyo tobankii ilaa labada kun koobiyo labaatanka soomaalida ayaa noqday dadka madowga ah ee ugu badan ee gelaya waddankaasi turkiga ganacsi dalxiis caafimaad iyo arrimo kale oo ay soomaalida u aadaan turkiga hadda waxaa lasoo warinayaa in soomaalida ay si aad ah ugu yaraadeen turkiga wixii ka dambeeya doorashadii uu turkiga galay waxaa aada hoos ugu dhacay dhaqaalaha dalka iyadoona barsentage aada u badan ay hoos u dhacday lacagta waddankaasi turkiga qaar ka mid ah soomaalida farakotiriska ah ee hadda ku sugan waddankaasi ayaa ka waramaya qaabka ay u dareemeen cidlada iyo halka ay soomaalida u hayaameen iyo sababta ka dambeysay magacaygu waa cabdiraxmaan waxaan ku noolahay turkiga waxaana ka mid ahay bulshada ku nool muddooyinkii u dambeeyey dalkan turkiga sababta ka dambeysa in soomaalida ku nool dalka turkiga ay u yaraadeen waxaan rabaa inaan ku soo ururiyo laba qodob oo kale ah qodobka koowaad sababta ka dambeysa inay dadka halkan ay ku yaraadeen waxaan odhan karnaa in sharcigii ama ciqaamadihii dowladda turkiga hay si joogta ah muddooyinkii u dambeeyey ayay u xakamaysay maadaama doorasho la galay welibana hadda waqti xaadirkan ilaa iyo bisha saddexaad doorashadii deegaanku ay socoto aniga waxaa la yidhahdaa jamaal goodir tugriga dhowr jeer baan imi waan business waxu imi tiraba saddex jeer boqor aan imi marka maanta iyo beryihii hore waa so different weyn weye lacagtoodii baa dhacday doolarkii baa kacay alaabtii baa kacday dadkii waddanka soo geli jiray oo dhan baa yaraaday waxyaabo badan oo turkiga inay dadka yimaadaan yareeye baa jirta oo ay ka mid yihiin shuruucdii waddanka oo adkaatay dhaqaalihii waddanka oo hoos u dhacay kirooyinkii iyo noloshii oo qaaligarowday dadkii cusbaaye imanayey oo fiisayaashii la siinayay ay yaraadeen waxyaabahaas oo isbiirsadayba ayaa mas-uuliyadda ugu badan ee dadku ay u yaraadeen ka qayb ah waxaynu odhan karnaa fiisayaashii waddanka laga soo heli jiray aad iyo aad bay hoos ugu dhaceen oo dadka la siiyo waa number aad u yar waqtiyadan dambe waxaa iyaduna meesha ku jirta oo aan laga tegi karin nolosha turkiga muddadii u dambeysay aada u qaaligaroobaysa hadday noqoto mimcishada hadday noqoto kirooyinka iyo haday noqoto xataa gaadiidka la raaco waxaa iyaduna meesha ku jirta dadkii hore u haystay ciqaamadaha iyo deganaanshiyaha oo iyaguna cusboonaysiintoodii ay ku adkaatay
إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي
waa tahay barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad weli dhegaysanaysaan qeybihiisa hore idaacadda islaamiga ah ee alfurqoon ayaadna kala socotaan markaan aynu aadno dhanka iyo gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya munaasabad ballaaranna oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ayaa waxa ay ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee mudug taasoo jufada jumcaale cumar ee beesha saruur ay ku dooranaysay nabadoon ku hogaamiya shareecada alle kelimaad kala duwan ayaa laga jeediyey munaasabadda waxaa goobta ka hadlay odayaasha dhaqanka waxgaradka nabadoonnada iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka tirsaneed wilaayada islaamiga ah ee mudug ee goobtaasi kasoo qayb galay ugu horeyntii waxaad ku soo dhowaataan kelimada naqiibka guud ee beesha saruur cali maxamuud maalin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام ولا ليال xafladan qiimiga badan oo ay isugu yimaadeen madaxda walaayada iyo beesha reer jimcaale cumar oo runtii la doonayey in nabadoon waayahan dambeba aan tabanayn oo naga maqnaay lagu soo doortay oo gebagabadiisii hadda aan joogno ilaahay baanu kaga mahad celinaynaa bacdallaahi walaayadii juhdigaas gelisay oo fikirkaas dadka ku boorisay ayaan iyadana maaragtay ugu mahad celinaynaa beesha iyaduna in muddaa iska xil saartay oo maaragtay waqti badan raadinaysay nin muhiim u ah oo u munaasiba maaragtay xilkaas oo iyaguna soo saaray idinkuna waa idinkaga mahad celinaynaa dadaalkiinaas macalimkana rumaantii hadda annaku khiyaar uma aanaan lahayn inaan inta idin dhex galno aan nin hebel aan rabnaa idin dhehno maaragtay marina nooma ahayn manaasina nooma ahayn balse waa jeclayn inaad macalinka keentaan wixii aan jeclayn ayaadna keenteen macalinkana waa u ducaynaynaa ilaahay maaragtay kii maaragtay ummadda iyo diinta iyo waxa dhan anfaca ilaahay ha nooga dhigo marka aan macalinka marka shakhsiyadiisa anuu ka warramo macalinku markiisii horeba wuxuu ahaa nin horta daaciya oo dugsi qur-aan in badan ka shaqaynayay oo arday badan soo saaray hadeerna waxa looga maarmi waayey inuu noqdo howshii ou hayey inuu haddana ku darsado hogaamin ummadeed inuu ku darsado oo uu beesha reer jimcaale cumar hogaamiyo iyo in allaale intii maaragtay ou la kulmo oo maaragtay fahamkiisa iyo dadnimadiisa dadku maaragtay ay maaragtay dad badan ka faa'iidaystaan marka waxaan leeyahay macallimow hadda anigii adugu waa isnaqaano dad waxaan nahay ehela howshaana waa lagugu uundirqiyey laakiin waxaan kugu qancinayaa nin masaaxibul xikam ahay ayaa wuxuu yidhi man qaama bixawaa'ij innaas qada allahu xawaa'ijuhu fi dunya walaakhir danta caamkaa qofkii u quma ilaahay baa dantiisa asagana guda waxa weye ilaahay baa dantaada gudi doona meelo badan wax ka tabanta ilaahay baa kuu baani doona waxaan rajaynaynaa marka ciddaan reer jimcaalaah meel laga qabto may lahayn hogaan may lahayn wax badan aan naga qaribnaay dhinaca maarata barina way naga xigaano cadow ayay daris leeyihiin in meeshaa nuur ka baxo oo isbeddel oo ka soo muuqdo waa idinkugu ducaynaynaa waana idinka rabnaa adiga marka faham diimeed ayaa ilaahay maaragtay kugu manaystay ilaahay waa uu ku siiyey reer jimcaale cumarna waxaan leenahay war dadka ilaahay kitaabkiisa yaqaan oo waxa weeyaan faham kale niman yahow raaca kana tala qaata meelaysan waxba jirinna waxba ha ka dooninina waxaan leeyahay marka howshaani waa qalinkiisama ku jabay ay dhihi jireen howshu markay sida ay tahay ay u dhacdo odayaashii hore waxay dhihi jireen qalinkiisama ku jabay waaye marka waxaan leeyahay macallimow camalkaa kuu baahan diintaa kuu baahan waxaa la rabaa wixii ilaahay kuu abuurtay waaye in maaragtay aad wax soo korrinaysana hadda waaba aan hubnaha ilahay hadduu kaa aalo dadkuna maanta ilaahay baa wuxuu ka qaaday maaragtay kafiladii iyo hilmaankii iyo mooganaantii ilaahay waa uu ka qaaday wax badan ayaa nooga hadlaysan odola'aanta waxaan marka walaayada haddana leeyahay howshaan maanta aan joogno inaad sii kordhisaan oo cidda dhan gacanta la mariyo oo maaragtay macallinkoo kale dadka waa ka buuxaa aad soo saartaan waa idinka rabnaa markaasna dad maaragtay fahamnale diinna le dhallina yar haddii la helo in wax noo suuroobaan ayaan rajaynaynaa marka macallinkayga waxaan leeyahay ilaahay howshaan ha kugu astiro ilaahay ha kugu guuleeyo annaga dhan allaha nagu anfaco dadnimadaada iyo mas-uuliyaddaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas kadib waxaa hadlay qaar ka mid ah odayaasha iyo nabadoonnada beesha saruur magacay waa maxamed xasan maxamed alxamdu lilaahi shukr bilcaalamiin ilaahii inteenaan isukaana keenan mahadu celinaynaa meesha waxaan ku duubayna nabadoon aan rabno walaayada islaamiga iyo nabadoonka inaan istusno nabadoonka aan soo duubannay oo walaayada aan hor keennay macallin cabdulaahi maxamuud salaad waaye waxaan ka rabnaa wixii shareecaddu ogoshahay oo walaayada iyo annaga noo dhexeeyo wakiil nooga yahay oo odan nooga yahay diinta islaamka in nalagu hogaamiyaan rabnaa sidaasaan diyaar u nahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin magacaygu waa maxamed afrax faarax ka tirsan odayaasha saruur islamarkaa beesha rooble maxamuud wixii da'lahaay oo wax soo wadi jiraan ka joogaa aad iyo aad baan maanta ugu faraxsanahay xafladdan wanaagsan oo caleemasaarka macalin cabdulaahi maxamuud salaad oo aan runtii markaan maqalnay aan ku faraxnay sababtoo ah waa nin arrimaha muhiimka ah sida diintoo kalena yaqaan arrimaha bulshadana yaqaan intuu intaa la soo ekaanayey tolkiisuu ku dhex jiray bulshaduu ku dhex jiray ninka macallinka waa garan kartaa dugsigiisa inta ka soo baxda waa mujtamaca nin marka bulshadii qayb weyn ka qaatay oo awalba ku dhex jiray oo macallin u ahaa ayaa haddana mas-uuliyaddii la saaray waa wax farxad leh ayaantaana shimbir malabta waxay ku dul wareegaysay roobla maxamuud iyo jubcaan cumar idinku marka goolkiinni waa dhaliseen waana ku guulaysateen waana ku guulaysateen waana ku guulaysateen annagana insha allaahu waa waana jirtaa nala kama sii jeesa weli waana ku soo jeedaa waxaan rajaynaynaa inaan dhiig cusub weliba waxaa farxad labaada hadda waayeelku lixdan jir iyo lixqaadba waa la turaa odayaashu ay ka maqli jirin waa yeelku wuu gaabiye ninkuna hadduu awood yareeyo enerjigiisuna wuu dhacaa ee codkiisu ma baxo ee wuu meelaha qaar ma geli karo ee waxaa hadda waxaad arkaysaa way ku dhibaysaa caawa meel lagu dhaxaya haddaad waayeel tahay oo aan hoygaaga ahayn waa ku dhibaysaa laakiin dhiigga cusub waa dhallinyaranimo waa wax qaali ah oo la heli karin dhiiggaas cusub oo ku soo kordhay odayaasha saruur nabadoonada saruur oo cabdullahi macalin cabdullahi maanta hormood u yahay waxaan ku soo biri doonaa isagoo kale kuwa inay garab siiyaan maahane walaawaar shaqo isaga xidhantaa weeye odayaasha beesha shaqada isaga xidhan sababtoo ah haddii iyagu isku xirrayn waxba ma hogaamin karaa saruurna waxa weeye doonu wada saaray qabiil waa uun qaara ku qaybsaa mooyaane saruur doonu wada saaran yahay doontaasna marka waxaa naaqooda u ah oo wada odayaasha u dhexeeya walaayada iyo tolka waxaan leenahay ceebtooda allah ku asturo macalin cabdullahina waa ugu hambalyeelaynaa walaayadana waxa weeye tusaalaha fiican iyo tilmaanta iyo kaqeybgalka xafladda iyadana aad baan uga mahad celinaynaa waa wax ilaahay lagu mahadiyo diinkeennana kor allah ka dhigo macalin cabdullahina mas-uuliyadda allah u fudeeyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaahi raxmaani raxiim ilaahay weenaayo isagu kaanya keena meeshaan annagoo dad muslimiina ah oo khayr iyo wanaag haddii inaan isugu nimaad rabna horta mahad iskale marka hore ilaahaan u mahad celinay wadaadadu ama xadiis ama aayad qur-aan ay ku furaan muxaadarada anigu tix yar oo farxad haddii alla kuu roon yahay ay iga keentay ilaahay siduu noo waafajiyey dadka caalamka meelo waxaa jira haddii alla kuu roon yahay aan kayrkan oo kale lagu haysan allah na waafajiyey ilaahaan uga mahad celinay xaqsoore waa allaah qaadiyo xaalka soo jira xukun lagama maarmiyo sharciga xaraf ilaahay xukunkii dastuurkiiyo ma jiro xaalad lacageeda dad waxaa jira berga laba nin hadday isqabato nin shan boqol inta la siilaleey oo ninkan xabsiga ordiga geey xukunkii dastuurkiiyo ma jiro xaalad lacageeda xaqiraad allah naga baxsho waa xusuusnahay nin walba xaqii ou lahay xukunku raacsiiye ilaahay xamdi anuga naqaa xeesha noo galaye oo xarakada shabaab dheliyey ee diinta ku cilmay diinta haddaan haddaan xarakada u dhalan diinta dad inay cagta hoosada geliyaan rabaa jira gaaladu inay diinta islaamka cagta hoosada geliyaanay rabaan ilaahay weynaya waaxid ay usoo u soo bixiyey rag diinta u dhinto oo haddii alla kuriya difaaca alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin jeclaan farxadda iyo akhyaarnimada iyo diinta islaamka iyo nuurka naga muuqda iyo farxaddaan isugu nimid aa iga keentay gabiyo maahi raalliga ahaada ayaantaan odayaalkii waxna waa naga tageen waxna haddii alla kuu roon yahay way iska jiradeen marka xoogaa ilma agoon u egaan ahayn agoon qaabkoo dhamma waa naga qasnaay ilaahay waxaan uga jironaanay oo maamulkaas walaayadu ay hogaamidayo ay na dareentay inaan xoogay baadibaadinnahay war la imaadha nin idin hogaansho oo haddii alla kuu roon yahay odaya ilaahay weyne waaxid ayaa noo sahlay oo na waafajiyey nin culumma oo ahlu khayra oo ummadda ninkii loo sheegaaba ou ku farxay oo la yidhi wadaadkaas haddii ilaahay ou idin waafajiyey idinkoo nasiib aad leedihiin macalin cabdullaahi maxamuud salaad aa la yidhaa annagoo u hambalyaynayna oo xalfad inaan ku soo dhowayno rabna fadhigan iyo quruxdan iyo culummada aan berga ilaahayna guddoonsiiyey anaguna idinkana idin wacnay noo timideen ku soo dhowaadha waa jimcaala cumar qabiilka la yidhaah waaye oo wadaadkaasi uu oday ka yahay afar nin oo garbaha ka gasha oo la shaqayda oo wax walba la garbihiisa noqotana waa u yeelnay ilaahay haddou idmo nin ama jirada ama maqnaada waa iska jiraa marka culamo alla ku soo dhowaadha maamulkan haddii alla kuuro dhistaankiisa intaasan waa gudbaa salaan bacdigeed annaga jimcaalo cumar haddii aan nahay odayaal hore waa lahaa jirnay odayaalkii wax xoogaa jiraday wax xoogaa adigu maaragtay iska maskax yareeyey wax adigu maaragtay xoogaa iska leecleecayaa noqonnay ilaahayaa ku mahadsan macalin cabdullaahi maxamed salaadaan dooran raalliyaan uga naha dhammaantaya waa la ogolnahay adinkana ilaahay kuwii garab galaha idinka dhigo dadka kaanu dad heermiyiya oo carra ku kala firiirsan waaye dad adigu maaragta meesha jooga maahan qof walbaa huba wacyigelin iyo waxay rabtaa wax u doonid ilaahay inuu u sahlo adinkana ninka la yidhaahdo ilaahay dembigiina ha dhaaf asagana in ilaahay u sahlo waxaan rabnaa in dhammaantanya aan u wada ducayno intaas kadib waxaa halkaasi ka hadlay macalin cabdulaahi maxmuud salaad waa nabadoonka ay dooratay jufada ka tirsan beesha saruur بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يدع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما waxaan ahay beesha jimcaale cumar waxay ii dooratay odayay ii dooratay walaayada islaamka inaan u adeego diinta u adeego ilaahay darti ku shaqeeyo ay ii dooratay aniguna waa ballan qaada bilaadan aan hayo waa gefi kara laakiin waa ballan qaada ilaahay iga cafiyo adduunyahan gefi waxaan rabaa wilaayada wilaayada ka rabaa diinta islaamku wax ay qabto inaan kula shaqeeyo oon diyaar u ahay diinta islaamku wax qabto inaan kula shaqeeyo ayaguna ay igula shaqeeyaan oo ilaahay raalli ka yahay anna waxaan ballan qaadayaa dadkaygana inaan ku hogaamiyo intaasaan diyaar u ahay intaasaan ballan qaaday laakiin ballan ilaahay aan ku qaaday inaan wilaayadana la shaqeeyo oon diinta islaamka kula shaqeeyo war adinkuna ma igula shaqaynaysaan jasaaka allah khayr jasaaka allah khayr jasaaka gabagabadii waxaa xafladda soo xiray oo beesha la dardaarmay iyo sidoo kale nabdoonka cusub ee la doortay sheekh xasan abuu xamsa waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug بسم الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جزاكم الله خيرا أولا الله تبارك وتعالى يا أنمها إلينا ثم وأنمها إلينا قرابة جفدة رير جمعة عمر وكمدة بيش السرور كمدة جزاكم الله خيرا الله تبارك وتعالى تلدينا wax badan oo waxaa noo muuqda nuur iyo iftiin iyo isku toosnaanaha nooga keen muuqday allah inii siyaadiyo shaqadii aad soo wadeenoo maalmahan aad ku jirteenna allah tabaaraka watacaala miisaanka xasanaadka iniin saaro waqti baad bixiseen wax badan baa tale usoo jeedeen alxamdulilahi rabbilcaalamiin mar kale mar kale allahna waa uga mahad celinaynaa noo suurtageliyey adinkana waxaa waaye waxaan leenahay miisaanka xasanaadka allah iniin saaro jazaakum allahu khayran waxaan leenahay marka haddee waa keenteen nabadoonkii ma aha keenta iyo ka tag ma aha shaqa hadday qaba sharabtaa waxaa la rabaa sheekha in garba loo noqdaa la rabaa in waxaa la rabaa insha allahu tacaalaa xargi loo dhiibay aan lala dayn in garbaha la qabto in lala saxo in lala toosiyo intuu ku toosan yahay kitaabka ee sunnahana waajib baa ina saaran inaad ku addeecdaan ah sababtoo ah sooma doonan isagu adinkaa gurigiisa ugu tegey adinkaa yidhi noo qabo asagana waxaa waaye waxaan leenahay ilaahay dembigiisa ha dhaafo waa aqbalay jazaakum allahu khayran marka in sheekha la garab galo garbihiisa la toosiyo insha allahu tacaala waa tala aan bixinayno waaye macalinka waxaan leenahay maal cabdulaahi jazaaka allahu khayran allah tabaaraka wa tacaala acmaashaada ha barakeeyo reer tolkaa maanta waa kuu baahan yihiin insha allahu tacaala inaadan soo doonanna waa dareen qabnaa ilaaha kugu kaalmaynayo ilaan soomaadan doonane waxaan rabnaa marka insha allahu tacaala saad ballan qaaday reerka inaad kitaabka ee sunnaha ku hogaamiso in insha allahu tacaalaa aada hoos gacanta u geliso qoys qoys reer jamcaale cumar guriga taari kusalaad ku joogo guriga ma garanaysaa sikaatulmaanicu joogo guriga ma garanaysaa muwadirku joogo maalhallayska ah guriga daroogadu taallo gacanta in hoos in laysu geliyaa la rabaa ummadda la toosiyo xaqa lagu hanuuniyo hoggaan loogu noqdo insha allahu tacaalaa sheekhana annaguna wixii xaggeenna ah diyaar baan u nahay inaan kugu gacan siino kugu garab siino diyaar baan u nahay insha allahu tacaalaa reer adeer jimcaalena waa ballan qaadeen inay ma garanaysaa aysan kaa harine ay garbahaaga noqdaan waa ballan qaadeen waana ka rajaynaynaa insha allahu tacaala say u ballan qaadeen inay u fuliyaan ayadana waa rajaynaynaa insha allahu tacaalaa waxaan isleeyahay waa baahi waqtigii ay loogu baahida badnay ku soo aadayaan isleeyahay sababtoo ah dadku waxay ka fikiraan beerta maanta wax ma dhalin ridu waxaa waaye caana ma leh jiyaal baa jiro biyo ma leh macaawino lama helin dadku waxaanay ka fikiraan laakiin baahi taas ka daran aan qabnaa annaga waxaan qabnaa baahi diimiyadaan qabnaa dhallinyaradeenna waad aragteen wax darooga ku fasaaday wax meel daranoona raalli ka ahayn galay wax ma arkaysaa nolol si kalaa galay qaabka ilaahay noo abuuray qaab aan ahayn aan u naallaa marka taas si aan uga soo kabanno waa inay heshaa hadda ka hor waxaan isleeyahay waxaan maqnaay hoggaan diimiyadaa maqnaay marka waxaan isleeyahay mar haddii la helay hoggaan diimiyeed insha allahu tacaala waa rajaynaynaa ummaddu inay toostana waa rajaynaynaa insha allahu tacaala sheekhana khayr badanan ka malayhaynaa kuna naqaanaa insha allahu tacaala tolka mar kale mar kale waxaan ka codsanaynaa sheekha loo kaalmeeyo wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بحب وإكرامي فلله شكري غزير العظيم
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan markaan isla soo gaarnay markaana aan soo qabano qodobka ugu dambeeya maanta magaalada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka waxaa lagu soo xiray dowro muddo toddoba maalin ah loo qabtay dumar ka dhigta afar markas oo ku yaala magaalada saakow dumarka ayaa casharo kala duwan dowrada ku qaatay gunaanadkeeda xaflad ayaa loo dhigay taasi oo ay kasoo qayb galeen odayaal dhaqan waxgarad iyo sidoo kale culimo ugu horeyn aan idiin soo gudbinno qaar ka mid ah dumarka dowladda ka faa'iidaystay oo ka warbixinaya waxyaabaha ay qaateen bismillaah alxamdulilaahi aladii hadaana lilslaami wamaa kunaa linahtadiya lowlaa an hadaana allah waashhadu an laa ilaaha ila allahu waliyu saalixiin waashhadu anna muxamadan cabduhu warasuuluh anigoo magacayga ku bilaabay faadimo ibraahim dowladda ee noo socotay toddobada maalmood magaceeduna uu yahay umu xabiiba radiallaahu canha waxaanu ku qaadanay mawaadiic badan oo gaara ilaa toddoba toban mawaadiic shicaarkeedana wuxuu ahaa kun caaliman oo mutacaliman haddaan wax ka sheego mawaadiicdaas waxaa waaye haqa gabadha muslimadda uu ku leeyahay soojkeedii iyo waxaa kaleeton ku qaadanay alwalaa walbaraa oo muslimiinta mu'miniinta la jeclaado oo gargaar la siiyo iyo gaalada laga beri noqdo waxaa kaloo ku qaadanay ikhlaasul acmaal lilaah camalka inuu ilaahay dartiisa loo qabto wamaa umiruu ilaa liyacbudullaha mukhlisiina lahu ddiin oo xadiiska rasuulkuna uu ahaa sala allahu caleyhi wasalama ilaahay subxaana wa tacaala ma fiirihayo jirkiina iyo suuraddiina hase ahaatee alla wuxuu fiiriyaa quluubtiina iyo acmaashiina waxaa kaloo ku qaadanay darsiga afaraad oo ah in qeybada laga digtoonaado qeyban waxaa la yidhaahdaa hanta gabadha muslimada inay ka digtoonaato ayadaa u badane hanta ayaanu ku qaadanay darsiga kaleetana wuxuu yahay alkhafla waa halmaanka amase mooganaanta oo la moogan yahay ee kheerka iyo dikriga ilaahay subxaanau watacaala xusidiisa waxaa kaloo ku qaadanay toosnaanta in ilaahay wadadiisa lagu toosanaado istiqaama al-istiqaama weeye ilaahay subxaana watacaala wuxuu leeyahay asigoo la hadlaya rasuulka sala allahu caleyhi wasalama fastaqim kamaa umirta waman taaba macaka walaa tadaqow inahu bimaa tacmaluuna basiir rasuulku sala allahu caleyhi wasalam asigoo u dardaarmaya saxaabada mid ka mid ah qul aamantu billaah huma istaqim buu leeyahay waxaa kaloo ku qaadanay al ukhuwatu fillaah alla dartiisoo laisku jeclaado mu'miniinta ilaahi wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala inama almu'minuuna ikhwatun fa aslixuu bayna akhaweykum saas oo kaleeto ilaahi wuxuu leeyahay waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum owliyaau bacdin waxaa kaloo ku qaadanay dowlada alxayaa waa xishood waa qeyb ka mid ah iimaanka waxaa kaloo ku qaadanay dowlada asbaabta oo jannada lagu galaayo waxaa waaye waxaa u daliila qowlullaahi tacaalaa waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'a manhuura waqaala tacaalaa walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika waxaa kaloo ku qaadanay dowlada cilmiga fadaaisha uu leeyahay iyo qofka barahayo maxaa lee sharafta uu leeyahay ilaahi wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun inamaa yatadakaru ulul albaab waxaan ka faaidnay faa'iidooyin badan amase mawaadiic badan oon la koobi karin waxaa ka mid ah asbaabu thabaat sugnaashaha oo diinta lagu sugnaado asbaabteeda ayaanu ku qaadanay iyo muxaasabatu nafs nafsi in la xisaabiyo nafsadda waa in la xisaabiyo ayaanu ku qaadanay iyo asbaabu xayaati alqalbi qalbiga noloshiisa kutub kale oo ku qaadateen ma jiraan dowlada intay soconaysa kutubo badan intaa aan hadda sheegay wax kasii badan baa jiro waxaa ka mid ah xaqul jaar dariska xuquuqda ayanugu leeyahay haddaanu nahay gabdhaha muslimaadka waana fahanay culuwul hima himada sareynteedii iyo waxaa ka mid ah taariikhda islaamka siiratu khulafaa raashidiin waanu ku qaadanay intaas baan ka xasuustaa marka macalimiinta waxaan leeyahay ee dowladda intaas maalmood aynoo ay noo akrihayeen ay nagu dul akrihayeen ajar iyo xasanaad lasoo koobi karin allaha siiyo maalinka qiyaaman ilaahay miisaankooda ugu kabo jannatul firdows alcaalaan allaha gaarsiiyo gaar ahaan maktabka dacwada oo anoo soo qabanqaabiyey dowladan ayaguna waxaan leeyahay kadaalika jannatul firdows alcaala allaha idin geeyo sharafna allaha idin siiyo ee cizi meel kasta aad ku nooshihiin bismillaahi raxmaan raxiim salaamu calaykum salaanta islaamkaan ku bilaabayaa kabacdi magaceygaan ku bilaabay muslim xuseen waaye muddo toddoba beri ah inta daruusaan ku qaadanaynay toddobadaas beri oo daruus diini aan qaadanaynay hajiyadeed maktabka dacwadda ajar iyo xasanaad lahan koobo korna lagu siiy kolley way kala ayin sheegada walaawa ku tataabaday kolley maha koobo koro insha allah ilaahayna iyo anfaca sida in sheegada xuquuqda dariska oo kale oo ninku nini bari sida in sheegada sawjida oo kale mayhay sidii sawji indarajaaye fadi oo kale nini bari sida in sheegada nafsada oo lin daahirii faday humaanta linku daahirii fadinanii bari sida in sheegada garbaga hoobisu jirida lin daawey fadinanii bari alxamdulilah walbadanoon hadda awal inka taladaana in sheegada marka dambe ayaa ku fahagni insha allah hadan intaasi kubada maktabka ku odsadaan waxyaabo badan oo in sheegada intii un hadda un ka baranay alxamdulilah anuu ku bilaabaya magaceyga najmo axmed cabdi waxaanka waxaan kamid ahay gabdhaha muslimaadka ee oo dowrada loogu soo xiraayo madrasada umulmuminiin caaisha degmada saako walaayada islaamiga ee jubbooyinka dowro ayaa waxay noo soo socotay muddo toddoba maalin ah dowradaas oo shacaarkeedu ahay kun caaliman oo mutacaliman ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan oo nasoo waafajiyay dowrada waxyaabo badan ayaan ka faa'iiday qaas ahaan ani horta daa iska hadlo sida qaflada hilmaanka oo aakhiro la hilmaamsanaay ilaahay subxaana watacaala culimmada kheyr ha siiyo aakhiro ayay wax badan nagu baraarujiyeen oon hilmaamsanayn waxay kale nagu baraarujiyeen dariska xaquuqda uu nagu leeyahay waxyaabo badan ayaan dariska aanan ka ogeyn ayaan hadda ka ogaanay waxaa kaloo ay nagu baraarujiyeen soojka xaquuqda uu nagu leeyahay waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay waxaa kaloo ay nagu baraarujiyeen khulafaa uraashidiin taariikhdoodii say diinta uu dadka ugu hormari jireen ugu hormarinayeen annakana waxyaabo badan ayaan ka faa'iidnay hime caaliya inuu waxbarashada himo fiican lagu lahaado ikhlaaskoo kale ilaahay dartis in wax loo barto oo istususka layska ilaaliyo madaarista in la xaadiro mar kasta ilaahay subxana watacaala laga cabsado gabadha muslimaadda gabarh dhowrtan ay ahaato waa hagaag intaas ka gadaal ugaasbiyey iyo sidoo kale nabadoon maxamed jimcaale khayr ayaa ka hadlay dowrada loo soo xiray haweenka bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacd asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam bacdija ilaahay mahad isku leh ilaahaygaas oo ni waali muslimiin ni galladoysay nimcooyinshii fara badan oo lahan kooba kor nimcat alislaam waaliimaan amni istiqraar ilaahayga nasii iyaa mahadayaan nicmo bilaaw iyo dhammaad baan lahayn wa in tucduu nicmatallaahi laa tuxsuuha bacdaa mahad alle mahadyaane magtabka dacwada degmada saakow dowladan socotay maalmo toddobaad bir ah anqoobadii madaaristii degmada ka koobanaayti markayna mahadyaane gebro oo dhabar adeegi iyo horti walbardaay haddana dowlada toddobaad bir ah dowlada toddobaad bir ah haddana dhabar adeegi yaan baylanaa jasaak allahu khayr jasa waktiga isanbiideen waktigoo geedka lagu jeeri waana ku fayle bedelshii khayr oo ilaahay sasii maysiin sheegay cilmigan waba hadda lasan bari hordhaan la siin baraay haddana dowlada lasiin kawaali waa cilmi oo adduunya aakhira basan anfacow mawaalay majaro jarna in gibro waa la baraw geedka ilaahay mahadiis madi oo jihaadkii la qaadi oo shareecadii la oogi kitaabka isunaa laka dhaqami iyo mahabatay gabroogi in xuquuqdiyoo la siiy oo waa la bara nicmadaasi hadleen horta ilahay ka mahadaya marka walalasan bari isiina maylafaday ninka dhaqan dan shayga walbaradi shalaysma e haweemaeraasi unsa kalema kudigo unsa hoob laha gadoomeloludhak talakjarmudoola hoob dablakshada caraf eh mana u jeebiradeyne cilmigana saas hobaad meelakata walma taraw laakiin hobaada faafido ila walan tare akhira diinka anfae walikoodamon anfae marka waktigii isan qaadateen oo ilaahay darsan fadhiideen way lasan bari haddana maylafaday inay deersidaan lanwalba oo isasuukumida geeka derisa ley deris iyo hob isu deersi laakin inta loo dersi iyo hob dersi haddi gabadhada fadhiya qofkiiba hadii tuman qof lay waldeersi geeg waa nacam fara badan mayna qalaan taasoo kuwa qof marka maysan lahaa cilmiga micnaha hooba lahaayo dhamaade hoo oo lafa la fidiyona barakaawe shimbir amaado shimbir tooba saada qobata alhaytama buuga lak hoba dhiida buwas cilmiga saasu cilmiga haddii baa dadki dariska aadan ku faa'idayto cidaa ku bilaaw ciyaalka in sheeg wiyaadnafs in sheeg dariska in sheeg adina ka anface dariskina anface culumda dalka baradi ee tawxiidka jari ikhlaaska walaal tawxiid hoos gal doona marka ma sii sheegane tawxiidka waa furaha jannaadada galaw furaagi marka jannaadada galaa waa siin dhiibi ka fuura madan laakiin fur waa hade khasaare gaw antan waa la sheegay fidhiya waqtina ku dhumi waan furaagi la dhiibi ufuli ka fur waay haddii khasaare waay marka ilaahistan barakaaya dariskana hal dhooroy si wanaagsan la dhaqmo dariska oo la dhooro macnaha waxyaabaha jinaadada kala ku dhigto dadka islaamka oo nahal cafiyey oo la cafiyey waa jinaada kala ku dhigto akhlaaqda wanaagsan yaana soo kale marka gabdho basamaadka e oo gabrogaan e walaalabaan e waalidiintaan e geeg inta fadhi man sheegane nicmadan isin heleen hortig mal helna dadkii unaan dhali meel geeg alxamdulillah una deerni ilahana deersi wakti kitaabka dadkukumaw oo walbaradaana walaa una baradaana meete wal aakhira una kameol mara fadni salaada lanqasaana ma tukid kor oo tukdoor walagu jira salaadis shay walba in la barado waa marka hore waadan barado meete haddii geeka bacaadoo le ada furata ee baataha qaadata haddiiba anqasaana baatiga meeqayaar duw iyo addiga meeqakiga fadhiyi adina meeqagalaasa may kiinsaalo angoranka ma gal korto waa weliba madan baarsi fadaan madan may aragayn hadda una ogeeka markhaati ku ena in waa lasan bari lasiinku oogi hadhow damban lasan su-aalo doono aakhira madalaseeda waa lasan bari laakiin ka dhaqan ma ogaadasana in laka su-aalo doono maayo maalintaas intaas sana oo waa lasan baraay intaas door la siin qobadi waa lasan bari meenka dhaqan waayteen maan la barna meero kortana waliba isku edin marka ilaahaysan barakaaya maysanlamaa in laka dhaqama kitaabka iyo sunnaha ilaahay in laku obsado hanti lasku dhaafo dariska la nabadgeliyi wanaag lakala dhaqama qofka kuxumaayo la xiriiriyi ilaahay baa mahad leh meeshaan makaankan sharafta leh oo darasada mucaasho oo ilaahay dalkiisa dalkiisa naga kasoo dhaweeyey ilaahay wuxuu idinku manaystay barwaaqo oo berri la geedii doorasada culamadii iga horeysaba sheegtay waa barwaaqo dhamaystiran dhegihii waxday maal xaq baa laydinka oogay waxa weeye berri wax ma ogeyn iyo wax ma jiraan fadhigaan hadda aan fadhino waxaa dhacaysa maalinta qiyaame waa waa la isugu imaanaya waxaan markhaati ka nahay in xaqii laydin baray culumadiina ay xaqii gudatay waajibkiina laydin saaray adinkana xaqii wuxuu idinka gudbayaa markaad naftiina ku dhaqdaan naftii kaleo islaamana aada bartaan sida adinka laydin baray xaqadadii xaqeedii gudatay walaayadii xaqeedii gudatay degmada xaqeedii gudatay arrimaha dacwadu xaqoodii guteen waxa weye maanta baasha kolka idinka saaranta waxaa laydinka rabaa raba u kala doorta ilaahay wala jiruu sameeyey jid waa jidkii shaydaanka alla xaq uu sameeya jidkii shaydaanka oo qoftii ka leexata ilaahay lagu leexiyey waayo wadana waa tii xaqa oo jannada gelaysay midaasuna waa tii naarta gelaysay dana waa jannada gelaysay adigu kala dooro gabadha muslimadda aad bay ugu sahlan tahay kobta dacadkaa la gashay jannada uga dhowda sababtu maxay tahay ayada waxaa lagu yeeshay inay weligeeda ay raalli ka dhigto allah ka dhigi kara laakiin intay ayadu awoodo ay raalli kaga dhigto oo mar walba cafis weydiido oo mar walba maxaa ku qaldamay ay tiraa oo mar walba ay tiraahdo waxii laga maqan ilaahi noo keeno waa kugu raalli baan ahay wax alla waxaad ii samaysay raalli baan ku ahay oo ninkeeda ay raallinimo uu yidhaahdo sadaqtu gabadha islaantaa qabo raalli baan ka ahay oo waalidka raalli ka noqdo salaada iyay dukato bal fiiri intay kuu jirto baasha waana meel lagu waarayo waxaad noqonaysaan kuwa roororaxiinta oo jannada lagu soo dhaweynayo dadka isku soo dhaweynaa lagaama dhigaya ama boqol jir ama laba jir ama inta udhexaysa jir waxaad kamid noqonaysaa gabdhaha barakaysan oo la ammaanaad kamid ka noqonaysa waxaan idin leedaha taa doorto ninkana waxaa leedaha waa ku jiraayo gabadha xaqeeda gudo xumaanta ka ilaali caloosheeda ha gelinin adiga asaga saasaan furayna laakiin adiga waa nala jirta waxaan leenahay wanaag kasta raadi u sabar ninka wax uba weyn karaa waxbaa inaada ku taagan wadanka wadan dagaal weeye dhibaataa jirto kii wax xumaynaya walaalow sidaana kuma eke xaqasto waafaqdha wacdi midka jihaadka ka fadhiya jihaadka udir wiilasha aad dhashay jihaadka u dira si aad jannadii firdowso aada u heshaan aclaa sarisay ayaalow adeerayaalow waxaad yeelaysaan hal kelmo oo keligiisa hal aayo waatuu nabigu leeyahay ama hal xadiis qofkii maqlayow iga gudbi nabigaa dhahay sala alla slam waxaad maqasheen gudbiya waxaa adinkana ku dhaqma dadka aan ku dhaqmayna ka wacdiya ducaad noqda ilaahayna u toobad keena waxaan soo marnay aniga dadka dadka weynaan ka midahay waxaan soo marnay gabdhaha oo timaheedu tidca yihiin oo lagu kala dooranayo mid timaheedu ma leh wax xaaga kulli xarig tidca waay midna korkeeda xarigan waa tidcan yahay korkeena dufaasa araajo way mida dufka ay saaranta midda timaheedu nadiifka yihiin waa gabadh wanaagsan waa lagu doora jiri gabadhii marka waxay wadataa mare la yidhaahdo maxaa guntiina la yidhah baa lagu wareejina sararteedu waa banaan tahay madaxeedu waa banaan yahay lug iyo gacan iska daa waxa weeye ragga ay kamid tahay marka ilaadankiisa gabdha noocaasaan soo marnay hadda ilaahay wuxuu idiin keenay in xijaabay ood quruxdaan leedihiin oo sharafkaan aad leedihiin wakti nasiib lahaad joogtaan waxaana ilaahay uga maadinaynaa waktiga ilaahay isuu kaana keenay oo annagarana soo gaarsiiye shirkigii iyo qurubkii iyo baktigii aan ku dhex jirnay iyo gabdhahaas oo hawlahaas aan ku dhex jirnay ilaahay naga soo gudbiyey ayaan kuwa maadinaynaa idinkana waxaa idin faraynaa wixii laydin faray inaad gudbisaan aadna ku dhaqantaan allana aada ula baqdaan cid bini aadanan aadnaan aba yeelin sidaas aad kuwa dardaarmayna jihaadkan aad ka qayb gashaan nin walba gabadh walba ninkeeda qalqaaliso waxaan ilaahay dankiisa leenahay oon ku darsanaya intaas waa intii adinkana dardaarmay waxaan leeyahay codkay ku daraya nimanka murtadiinta oo diinta ilaahay ka hor yimid oo kitaabka ilaahay diiday oo gaal isu dhiibay oo wuxuu gaal rabo ku dhaqmaya oo kitaabka ilaahay la dagaalamaya oo gaalada sirta iyo qoralka u gudbinaya waxa weeye waxaan leenaha marka hore tooba keena ilaahay usoo noqda oo tooba keena waa careyooda la hadashay tooba keena idin tiri xaqiibay idinka gudatay xaqii haddaad hadda tooba keentaan islaamkaad kamid noqonaysa haddaad tooba keeni weysaanna qoortaada idinka jaraa marka waxaa leenaha tooba keena haddaad tooba keeni weysaan allaha awooddan annagoo kaashanayna qoorta idinka jaraynaa insha allah
waa tahay dhegaystayaal intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka dhuuxawareysiyada kan mid la mid ah intaan dib isugu maqli doonnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh